magacaygu waa cabdiqaadir carays cali
haye cabdiqaadir bal halkaad ku sugantihiin iyo hadafkaad inoola soo xiriirteen ugu horeen bal ka warbixi bismi illaahi raxmaan iraxiim walaal waxaan ku sugannahay waddanka maraykanka ayaan ku sugannahay gobol la yidhaahda alabama ayaan ku xirannahay waxaanu nahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ilaa lixdan ayaanu gaaraynay labayo toban ka mid a lixdankaasi muqdisho ayaa laga soo dejiyey oo waa loo qaaday bishii hore ayaa lasoo qaaday
waan gartay
ragga hadda meesha ku jirana dabcan waxay u badan yihiin dad un hadda sugayo goortii la celin lahaa oo ay safaaradda soomaaliya ku celin lahayd soomaaliya rajadii iyo nidaamkii iyo hiigsigii ay soo doonteenna rag waayey ayay u badan yihiin
waayahay marka xabsigan hadda dhalinyaradan ay ku xiran yihiin iyo kuwa horay dalka looga soo musaafuriyeyba ma go-aankii madaxweynaha cusub kadib ayay arrintan timid mise ka hor xitaa xabsiyada dhalinyaro soomaaliya waa ay ku jireen ka hor bay ku jireen dowladdan cusub oo hadda timid waa dowlad mataqaanaa cusub wax hadda aanu ka sheegan karna ma lahan dowladdii hore ee soo magacowday safaaradda soomaaliya ee waddanka maraykanka ayaa horay waxay ugu dhakay dhalinyaradii soomaaliyeed dhalinyaradan waxay ka soo galeen wadamo fara badan bay soo maleen xadka mexico ay la leedahay dalka maraykanka ayay kasoo galeen magangelyadoon bay ahaayeen dhalinyaradu hadday sharci ku guulaysatana way bixi jirtay hadday ku guuldarraysatana way bixi jirtay maalinkii safaaraddan laga furay waddankan sanadkii tegay bishii saddexaad ayaa dhalinyarada waxaa lagu wargeliyey inay soomaaliya safaarad yeelatay safiir ee waddankan diyaar u noqday inuu dhalinyarada soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ee waddankan ku sugan uu diyaar u yahay inay soomaaliya ugu celiyo waan gartay
waqti aad u dheer baa mataqaanaaye dhalinyaradu xirnaayeen oo ay la yaabanayeen sida ay wax u socdaan ugu dambayntii haddii idaacadaha iyo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogta way ka warhaysaa waxaa gruubkii ugu horreeyey laga soo dejiyey bishii hadda naga tagtay soomaaliya ayaa laga soo dejiyey dee dadkii dhibaatadaas ayada ah dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta oo ay ka imaadeen oo soomaaliya gobollada meel kasto gobol kastoo soomaaliya ayay dhalinyaradan u ka imaadeen dadkii sidaa u geystay haddee weli hadda mataqaanaa mas-uuliyiin weeye oo waddankiibay mataqaanaa mustaqbalkoodii iyo rajadoodii ay kasii wadaan dadkiina waad garanaysaa maanta shan boqol oo oo qoys oo soomaali ah oo guryahoodii soo gaday oo beerahoodii soo gaday oo hantidoodii soo burburiyey in inta lacag laga qaata lalahaa dowladda maraykanka annaga ayaa mataqaanaa celinayna dadkan bilaa mas-uuliyad la-aan hade arrintaas aad baan uga cabanaynaa dowladda cusub waxaanu u sheegaynaa nimanka maraykanka u fadhiya soomaaliya inay gateen dhalinyarada
waayahay cabdulqaadirow idinku hadda dalkii waad aragtaan dowlad cusub ayaa ka hana qaaday doorasho cusub ayaa soomaaliya dhowaan ka dhacday isbeddel ayaa la rajeynayaa ma waxaad ka cabanaysaan xabsiga dhibaato aad ku qabtaan iyo safaaradda halkaasi ee soomaalidu qaabilsan mise waxaad diidan tihiinba in soomaaliya la idiin soo celiyo oo aad doonaysaan in xabsiga la idinka saaro maraykankana aad sii joogtaan
waxa aan annagu hadda ka cabanayna waxaa weeye waxaan ka cabanayna waxaa waayo nimankii mas-uulka ka ahaa ee dhalinyaradan halka sana haysatay ee xabsiga ku hayay dee in lala xisaabtamaan doonaynaa waxaa weeye wadamo kale nala xiran jina ayaa nala xiran iyo jina ayaa nala xiran afrikaan fara badan ayaa xabsiyada nagula jiro waddan dadkiisa celiya ma jiro waddan walba wuxuu dhahaa war aniga qofkan meelaan u celinaya malahan ninety days kadibna waa lasii daayaa laakiin jina iyo kuma jirin wadamada dib loo celinayo oo horey dowladdan cusub ay sheegtay maraykanka hadda ka jirta ma aysan ku jirin jina wadamada soomaaliya dhowr waddan oo kale oo ilaa iyo toddoba gaaraya oo islaam ah ayaa la sheegay marka idinku hadda si guud baahiyaha xabsiga ka jira ka waran nolosha sawir guud haddii aad ka bixiso xabsiga hadda aad ku xiran tihiin nolol noocee ah ayaa ka jirta xabsiga aan ku xidhannahay walaal mataqaan waa xabsi hadee waa iska garan kartaa waa xabsi nololsha ka jirta waa iska nolol mataqaanaa aada u liidato wax hadda xabsigaas dhibaato gees ahaaneed oo xabsigaas aan ka sheegan lahayn waxaa ka daran dhibaatada mataqaanaa sida aan qabnaa ay noo geysatay safaaradda soomaaliya hal iyo laba marka haddii aad carabaawdo safaaradda maxaa si gaar ah oo aad eedeynta aad ugu jeedinaysaan oo dhibaato oo idiin geysatay ka suko in dib la idiin celinayo ma ahane
safaaradda dhibka ay noo geysatay waxaa ka mid ah horta celintan waxay timid oo hadda waddamadan lagu dhigay waa wax hadda bila yar hal gudahooda ah annagu waxaan soo xirnay nin yahow hal sana iyo xoogaa ayaan soo xirnayn halkaasana waan soo xirnay waxaa noola sheegaya safaaradda soomaaliya inaan xayiran nahay taasoo laga sugayo inay dukumentiya keenta dadkan lagu celiyo waxa keliya oo hadda mataqaanaa geesta oo nimankan oo noo sii geysteen waxaa ka mid ah waxaa dhacday in video noola soo fariisiyey nin qunsulka soomaaliya isku sheegayo oo taabid la yidhaahdo wuxuu noo sheegay war wey liidinma sii daynayo waddankan liidinku dayn maayo waa liidin celinayaa ayagii nimankii maraykanka ee nahaystay ee migrationka ah ee ku shuqulka lahaa arrintaas buu hortanada wuxuu ku yidhi ma sii dayn kartaan dadkan waddankoodii baan doonaynaa inaan u celino iyo arrintaas oo arrin aan aad ooga caroonnay weeyo dhalinyaradii soomaaliyeed oo meel walba hadda gobol walba ku xiranna videogaas wuu u galay kuwa hadda muqdisho jooga waad weydiin kartaan oo waad waraysan kartaan gobolada kale kuwa ku xiran waad waraysan kartaan qaab mas-uuliyad darra ah ayuu ninkaasu noola dhaqmay waxaan ka cabanaynaa hadda waxaa ugu badan ninkaas iyo ninka kale oo haddii ka weyn oo asaguna ay isku si wax u wadaan waayahay ugu dambeyn marka cabdulqaadir sidaad ii sheegtay dhalinyaradan hadda xabsiga kugula jira qaarkood sanooyin ayay xirnaayeen iyo dhowr bil dowladda hadda maraykanka ka jirta ka hor ayay qaarkood xabsiga ku jireen marka ugu dambeyn hadda dowladda cusub ee madaxweyne farmaajo madaxweynaha kenya ay hadda hana qaaday iyadu bal maxaad hadda u jeedinaysaan midda kale dad badan ayaa isweydiinaya waddamada caalamka shuruuc ayay leeyihiin qofka haddii xabsiga la dhigo isagoo aan la xukumin inuusan xabsiga isaga jiri karin wax ka badan afar iyo labaatan saac idinku maxaad kaga duwantihiin maxaabiista kale ee caalamka ku xirxiran ee waddamada kala duwan leh oo aad muddo intaas leegaad xabsiga ugu jirtaan muddadaas waxaa xabsiga waddamadu way kala sharciyo duwan yihiin waddankan markaan soo galnay waxaa waaye sharci ayaa waddankan qaxootinimo ayaana siinayay inaan mataqaanaa aan detention galno detentionkaas markaa gasho kiiskaaga ayaad furanaysay kiiskaaga hadba intuu kugu qaato aniga adigoo isla soconna ayaa nin wuxuu ugu soo dhammaanayaa muddo gaaban ninna wuu ku dheeraanayaa marka taas xirnaashaha qofka kiiskiisa ayay ku xiran tahay laakiin ku dhegitaankan lagu dhegay soomaalida waxaa ka dambaysay safaaradda soomaaliya dowladda cusub waxaan u rajaynaynaa walaal ummadda soomaaliyeed in ay ka badbaadiso dhibaato naga ballaaran ayaa jirto midda hadda anna haysata annaga mid ka ballaaran ayaa soomaaliya haysato waanu garanaynaa soomaaliya waxa ka jiro waxaa hor yaallo caqabado aad u waaweyn baa dowladda cusub hor yaallo waxaan ilaahay oga baryaynaa in ilaahay mataqaanaa uu u fududeeyo oo dowladdii mataqaanaa hanata dalkeeda iyo dadkeeda in ilaahay ka dhigo waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa dadka mas-uuliyadda ay u dhiibayaan inay ahaadaan dad soomaali aanan mataqaanaa dhibaato u geysanaynin waxa ay afartan boqol ama shanta boqol oo dhalinyarada ah oo soomaalida oo ku xiran xabsiyada maraykanka waxay aaminsan yihiin safiirka iyo qunsulku inay gateen oo ay lacag kala baxeen
waayahay cabdulqaadir waa mahadsan tahay haddana waxaan kula hadlayo weriyo ayub yo waxaan ka cabanaynaa aniga iyo dhalinyarada nala xiran oo dhan guud ahaan safaaradda shaqaalaha safaaradda uu weynyahay axmed cawad ciise ee uuna ku xigo ninka la yidhahdo saabit cabdi maxamed dee ninkan axmed cawad la yidhaahdo nin horey siyaasadda soomaaliya ugu jiray ma ahayn in aqoon badan u lahayn maaha diblomaasiyadda safaaraddii horta xeerkii safaaradeed la rabay horta wax badan buu ka khalday safaaraddii wuxuu ka dhigay meel makhaayada oo ajaanibta mataqaanaa waddankan maraykan joogto ama maraykan ha ahaadaan ama ajaanibka ha ahaadaane ay meesha mataqaana ay joogaan safiirka markaad la hadasho nin cadaan ah hoosta uga jira gabadha secretariga meesha markaad la hadasho waxay ku leeyihiin cadaan baa ku jira cadaan baa hoosta uga jira ama qof kale oo mataqaanaa dowlad kale waddan kale ajnabi ayaa la joogo oo gacaga hadlaya ama kugu dhiibayaan midalaa safaaradda markaa la hadasho waa safaaradda soomaaliyeed waxaa lagu leeyahay luqadda soomaaliga ma fahmayne ingiriis ku hadal meesha safaaradda soomaaliga ma ahan yaa maxamida labaad ajnabigii markaa dowladda maraykanka u shaqeynayay maxaa safaaradda wada dhigay waa boodsayaabkii standardkii safaaradda uu aad u hadlayay waxa kale oo dhibaatada kale uu safaaradda ku haya axmed cawad ciise ka mid a marka qofka la celinayo waa la wareegsaa qofka wadanka horta waa la xaqiijaa waddanka inuu dhashay waa la weydiiyaa war xageed ku noolaatay xageed kasoo jeedaa oo ah qabiilkee tahay identification baa lagu sameeya qofka waa la cadeeyaa waddanka u dhashay axmed cawadiishe waa loo geyn waxay leeyahay ninkan tusaale oo kale maxamed axmed baa la yidhahda waa soomaali okay waa soomaali soo maha draft document buu samaynaya horuu kasoo celinaya waxay taasi ku dhacay dad soomaali aan u dhalan oo waddanka ethiopia kasoo jeeda dad kenya kasoo jeeda oo xataa luqada soomaaliga aanba ku hadlinba oo laakiin magaca islaamka iyo magaca soomaalida sheegay yaa loo geeya waxa la yidhi dadkan soomaali weeye dowladda maraykankuna khasab qof walba oo afrika oo kasoo galay xadkaasi diyaar ba u tahay inay celiso qaab walbay ku celin marka wadamadooday u weydiinaysaa sharci markay u diidaan tusaaleoo kale dadka etoobiya u dhashay ee soomaalida ah ama kenya kasoo jeeda kenya u weydiinaysaa etoobiya markay u diidaan bay soomaaliya safaarka soomaaliya u geenay waxa leeyahay dadkan soomaali weeye u sameey wallahi isu weydiin war maxaa aydan iyo xageed ku laatay mid uu sooranay ururda rafal dokumentiga uu sameynaya soomaaliyana laga dejiyaa standardkiis totally buu ku ciyaaray wuu xoogaa lacag budget ku qaataa sida noo sheegay dadkii sagaashankii qof ee la celiyay bishii dhaweyd lacag bay dowladda maraykanka siisay safaaradaana galatay safaaradaana lacagta qaadatay haddana lixdan kale celinaysaa dowladda maraykanka wixii dadka masaakiinta ay ugu talagashay inay magaalada ama ku galaan ama ay dar siisaanna safaaraddaa la haraysaa horeyna waa u gadatay mar labaadna budgetkii way kala laabatay dowladdu maraykanku ay siisay waxaaba taa nooga sii daran nin la yidhaahdo saabit cabdi axmed oo qunsulka soomaaliya uu fadhiya meeshaan oo safaaradan aad u qarribay heerkeedina aad u baabiyey horena agaasiyey madaxtooyada xasan sheekh uu ahaa madaxtooyadana la yaqaana dhibaatadu ka geystay oo mataqaanaa fiisooyinkii iyo dukument sharciyadii iyo mataqaanaa wax walba oo dowladda xasan sheekh ay heshay madaxtooyada ninkii ku gadan jiray ah oo madaxtooyada xasan sheekh mataqaanaa xilliguu agaasimaha ka ahaa u suurageliyey in al-shabaab ay weerarto madaxweynaha laftiisa khatarta geliyey annagana maanta halkaan u gaday ayaa madaxtooyada muqdisho hadda fadhiya oo xil raadis ah madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan idaacada waan filayna inuu waddanka soomaaliya wax badan ka bedelo waxaan ugu baaqayna oo ugu baaqayna oo ugu baaqaynaa inuu soo dhawaysan dadka soomaaliya ku caanbaxay inay dhibaatada ka geystaan waxaan ugu baaqaynaa oo kale inuu soo dhawaysan mas-uuliyiintii hore ugu fashimay dowladda xasasha ee caadaystay inay corruption qaataan ee caadaystay inay dadka soomaaliyeed ama mas-uul ha ahaado ama dad maskiin ha ahaadaan isku si u gumaadaan ama u waxyeeleeyaan waxaan ugu baqaynaa inuu dadkaasi tilaabo sharciga ka qaado inuu si gaara safaaradan uu indhaha ugu eego dhibaatada ay ku hayso dad etoobiyaan etoobiya oo dowlad weyna oo weligii lugumaysan oo afrika taariikh dheer ku leh baana dadkeedi la laaban sababtu way og tahay dhibaatada dadkeeda ay ka soo carareen soomaaliya oo maanta ay abaari ka jirto oo maanta ay colaadi ka jirto oo maanta ay jirto qof mas-uuliyad qaadan kara mataqaanaa dadka ina ammaan ay ku noolaanayaan aysan ka jirin buu ninkaan xoogaa yaroo lacag inta qaatay uu dadka u celinaya u leeyahay soomaaliya waa nabad etoobiya nabada oo mataqaanaa barwaaqo soorana dadkeedii lama laabanayso sideebaad adigoo ethoobiyan ugu waardiinayo muqdisho aad u doonaysaa in waddankii dadkii soomaaliya ugu celiso waa nasiib darro waa ayaan darro madaxmed madaxweyne maxaa howlo badan baa sugaya oo waddanka ka sugaya dibadda qurba joogtana ka sugaya aan waddanka siyaasadii isbedesho awgeed waxaanu ka codsanaynaa mataqaanaa inuu dardar geliyo howlaha waddankan maraykanka ee soomaalida ku dhibaataysan gaar ahaanna uu si gaara ula hadlo ama uu u shaweego safiirkan uu mas-uulkiisa ka yahay ee wax badan kharibaya ee suuragelinaya dowladda maraykanka inay shacabka soomaaliyeed si say rabta ka yeesho qaarkay rabtana ay celiso qaarkay rabtana ay xirto safiirkuna uu mas-uuliyadiisa sii qaaday si gaara waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum asalaam waraxma aad waad mahadsan tahay ayuub waa mahadsan tahay adigii dhammaan asxaabta kale ayo walaala mahadsan tahay